kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka siddeeddii bishii sebteembar ee sannadkii tegey ee labada kun siddeed iyo tobankii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xidhiirkii wada shaqayn u jareen dowladda federaalk ee soomaaliya madaxdaasi oo shir afar maalmooda ku yeeshay kismaayo ayaa ku eedeeyey dowladda inay ku guul darraysatay wax ka qabashada ammaanka islamarkaana ay fulin weysay ballamihii ay horay u qaaday kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mida uu ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga khayraadka iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro labada kun iyo labaatanka dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qayxo nooca hannaanka federaal ee ay soomaaliya qaadanayso haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay xagguu ku dembeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku horay ugu socdo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgelayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka waxaa arrimahaasi faaqidaya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soo dhowaada dhammaantiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu nairobi ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed mahadsanid colaad khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayey ku dhowaad labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xalkama dambaysa laga gaarin bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada kismaayo waxay samaysteen golo loogu magacdaray golaha dowlad goboleedyada waxaana guddoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii puntland ee xilligaasi cabdiweli maxamed cali gaas halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyey gaaray meeshii ugu sarraysay qaar ka mida maamul goboleedyada gaar ahaana maamulka jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo dib uga celiyey saraakiil ay dowladda dhexe ee soomaaliya usoo magacaawday deegaanada jubbaland waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culeys ku saaraysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mida maamul goboleedyada gaar ahaana puntland iyo koonfur galbeed oo xilligaasi diyaargarowgooda uu soconayay waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guulaysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka koonfur galbeed halkaas oo uu ku guulaystay cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo horay u ahaa wasiir ay aad isugu dhowaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe bishii sagaalaad ee sanadkii hore madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku shaaciyey in maamulkiisu uu gebi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu as-aasay magaalada kismaayo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada galmudug iyo jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si la mida sidii maamulkii koonfur galbeed brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya aysan ku guulaysanin inay xalkama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayay ee udhexe madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan markaad fiirisid hataa yacni muxuu ahaa xiriiro badan oo ay lahaayeen dibadda hataa aad buu hoos ugu dhacay sida sacuudiga markaad fiiriseed yani imaaraadka markaad eegteed yani waxaasoo dhan runtii waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad aad hoos ugu dhacay horta maamul goboleedyada naftirkooda inay soo arkaan dowlad kale khalad waayo maxaa yeelay maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa federal federal system la qaatay oo laakiin heer jajab ku imaado jacbur ah oo weli laakiin aan la aan la ansixinin marka waxa loo ayaga marka waxa ayaga marka waxa loo baahan yahay in dawladda kale soo arkin oo micnaha ay ka tirsan yihiin dawladda dawladda Soomaaliya hoosta ay hoostagaan xukuumadda dhexna ay hoostagaan oo marka in badan oo ay wax ay wax ka dhigistaan si marka qarannimada wadanka loo ilaasho laakiin waxaad moodaa hoggaanka sare ee madaxweyne Farmaajo iyo Khayre inay ku guuldareysteen in micnaha ay qanciyaan maamul goboleedyada ay qanciyaan la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhageystaan wadanka marka hor u socdo taa marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexe ayaa loogu fadhiya wayna ku guuldareystay ilaa hadda yoomana hada madaxweynayaasha jubbaland galmudug iyo puntland ayaa ku sugan magaalada nairobi waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dowladaha dariska koob iyo tobankii bishii maaj ee aynu soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ku tegay magaalada kismaayo isagoona halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam doctor ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gebi ahaanba wada hilmaameen maslaxaddii guud ee dalka waxaad muddaa in xiriirka xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada ay sii kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qoruntayna waa hanaankan federaalka muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dowladnimo iyo hanaan dowladnimo midnana ma yaallo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midnana ma yaallo li'anna dadka in uu fakarka ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaala waa arrin caafimaad qabta waana waana waana arrin loo baahan yaha laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedyada marka markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay baydhabo kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa sababta khasabtay in garowe ay aad u tababushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaanna sidaasay ahayd meeshii hargeysa la wada raadin laha waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedyada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda iyo sidii dib loogu soo dhisi lahaa loo mid loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo daldhisi lahaa jamhuuriyaddii waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska ama shuquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay oo maslaxaddii guud lawada halmaama halka brofesor cabdiwahaab cabdisamed ayaa qaba in dowladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qarannimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo waxaad moodaa runtii dadka soomaali inay sukantay ahayd inay heshiisiin ka kasmaysa ahayd dowladdani waa dowlad dib heshiisiin weeye dowlad micnaha xoog badan oo micnaha diktaatuuriyadda ma ahan marka waxaa loo baahan yahay marka inay dabacsanaan muujisaa loo baahan yahay qofka soomaaliyeed walaalo wuxuu ku dhama wala la'yahay marka waxaa loo baahnaa marka dadkani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegaan yacni waddankan micnaha waxaa weeye doorasho xalaal ay ka dhacdo jubbaland ay ka dhacdo si markaa loo ogaado cidda maarata qof la shaqayn kara hataa ninkaan ninkaan iminka haystaba allaha ka dhiga haddii doorasho xalaal ay dhacdo uu ku soo baxa ciddiidaysaba nin muwaadin soomaaliyeed isaga naftuka muwaadin soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab xalaal inay dhacda loo baahan yahay dad soomaaliya ku qanacsan yihiin haddaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamaya ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada su-aashaasi ayaan weydiiyey doctor ibraahim faarax bursaliid waa safarkii ra-iisul wasaaraha washington ku aaday oo kale adoon soomaalidii wadanin wax washington kaa yaalla ma laha kuwa nairobi soo aadana cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbirayo heesaa dhaanta ilaa soomaalida ay muqdisho wadooyinkao dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka somalida waxay u bahan inay fariistaan oo maslaxadaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo ee dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto waxoo dhanna waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta uu qofka soomaaliga kugusan yidhaahdo oo walaalkii uu la fariisto ajnebi wax nagala jira haddii washington diyaarad loo raaci lahaa badda atlantiga la dul maro haddii nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba muqdisho oo daqiiqada ah baa xalkuna ku jiraa rajo ka sokaysana aysan jirin tii rabbi waa gaar subxaana khadar maxamuud xareed barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a nairobi mahadsanid qadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi ee dalka kenya aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka waxaan ku horumarayaa cabdirashiid khaliif xaashi si kooban cabdirashiid xagguu ku dambeeyey khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay colaad odayaasha kalena waa salaamaya iyo dhegeystayaasha horta markii madaxweynaha puntland la caleemo saaray oo ayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha soomaali dowladda soomaaliyeed iyo madaxweyneyaasha gobolada kulligood shirar badanna waa galeen madaxweyneyaal horena waa waa shirar qeyb bay kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowgana waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto la furto oo dadka laga hor sheegay lana iyo garowshi ay moodiyay in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqayntii lasoo celiyo oo horey loo socdo waay waayadiina lagu ballamay in garowa laisugu yimaado oo madal laisugu yimaado ay baaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo balansanaa la arki doono inuu hirgalo shirkii macnaha national security councilka ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena haddee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadii axmed madoobe carada yimid madaxweynaha maaragtay jubbaland in macnaha dadkii beer beerkooda burcad la isku mariyeyna ma hubno marka hadda ma oran karno wax kastana waa la xaliyey sidii xaalka u xumaa afar bilood ka horna sidaad sheegtay markii kismaayo lagu kulmayna arrintu hadda ma ahan laakiin wixii berigii hore la isku haystay xataa hadda waqti looma hayo wa waa gartay waa kusoo noqonayaa talooyinka iyo xalkaa dhan baa un imaanaynaa waxaan siinayaa ku xijinayaa dinaari oo muqdisho jooga bismillahi raxmaan iraxiim orod waa ku salaamaya burhaan iyo dhegeystayaasha dhammaan waa idin salaamaya siduu cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan marka kulankii lagu yeeshay magaaladii garowe calamusaarkii madaxweyne dani waxay abuurtay iyodedelo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in laisku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweyneyaashii maamul goboleedyadu ay isku cafiyeen sida cabdirashiid uu sheegayna waxaa muuqatay dhankaas iyodedelo kadibna waxa ay dawladda u gudubtay dhinacan jubbaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii jubbaland axmed madoobe oo loogu tegay kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne deni wuxuu tegay imaaraad kase la socotaan kadib wuxuu tegay kenya axmed madoobe kenya laftiisa tegay waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dawladda waa gartay aad baad mahadsanta waa gartay waqti badan haysanaa waa faaqidi doonaa waxaasoo dhan waxaan siinayaa burhaan colaad waa ku salaamayaa sidoo kale cabdirashiid iyo dinaari saaxib alwaain salaamaya dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaya intii labadii nin odayaasha iga oo iga horreeyay ay yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sidii aada u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar kasoo baxay magaalada kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aada u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo horey loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay kasoo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dawliga ahaa ee nagala dhexeeyay dawladda dhexe waanu joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne deni iyo caleemasaarkiisii ee garowe la isugu tegay waxay keentay abuurtay yidideelo cusub runtii anigu waxaan joogay garowe maalintaasna dadka soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyeyba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii laisku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garowe may hirgelin waa jidaa sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tegay jubbaland kadibna madaxweyne axmed madoobe uu yimid magaalada muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyey iyada laftigeeda labadaa shir qoraallo kasoo baxay oo la akrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo wa waa gartay aad baad umahadsan tahay intii khilaafka markii uu bilowday wixii ka dambeeyey doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo puntland sidaad carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xoogan oo doorashadu inay qabsoomaysay in kale ah isbeddelka puntland iyo koonfur galbeed ku yimid haddaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada kasoo wajahaya dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid haddaan ku hormaro horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa waa dadku waa isla qabsadaan oo isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay matalhayeen iyo goboladii ay matalhayeen danahoodii iyagoo tixgelinaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalix baa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridhayay oo maxamed mursal gudoomiye maxamed mursal laga dhigayo guddoomiyaha dawladdu waxay u qabtay in maaragtay maxamed mursal oo oo jawaari uga dhibeer yahay haddana isagii ay ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arrintii markaasi cirka kusii shareerantay hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dawladdu inay dad kale dhishayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxaa laiska dhihi karaa halkaas dee n ugu yaraan xogaa halkaas un waa un libax ninkana ninkana iyo nin kaladayba og in ay ka dhici karto dhinaca kale inay cabdicasiis nafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay laakiin berri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodayay inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweyneyaasha ra-iisul waa wada socon jireen misna waa kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaaday in maaragtay dadka qaarkiis ay xoogaa rafkiisa ka galgasho oo kursigaba la wada damco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala didaan runtii anigu wax gooniya ma saar saaro oo marna siyaasadda iska wadato marna masaalixda marna waaba iska dhaqanka soomaaliya waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan u gartay oraahdaada soo xoorinaysa siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha lakin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhehaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku diri lahayd cabdirashiid intaas cabdirashiid waxaan ku darayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho tanna hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne deni ku tegey imaaratigana wax kasoo bedeshay haddana aada moodid in ay dardar cusub oo isxulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walbo anigu waxaan u arkaa in madaxda soomaalidu ay maaragtay mar kasta faragelin ay u dhegan nagu yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan soddonka sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno somaliland haddii aan aragno puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka soomaaliya oo ay ahayd waktigan in ay midoobaan ay aragti kala yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waktigii hore barnaamijkii jiray oo building blocski la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan dhismihiisa ay uga wada qaybgeli lahaayeen aanay meeshu ka muuqan waxaa mar walba qasaya oo mar walbo weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta soomaaliya ay ku hayaan waa gartay burhaan baan aan siinaya burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa qayb ka ahaa sida dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada khaliijka carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ma dareenteen intii aad hawsha ku jirteen colaad waa mahadsanta horta hogaanka dalka waxaa iskale dowladda dhexe ee soomaaliyeed hogaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa puntland madaxdeeda la fariistay su-aal buu weydiiye wuxuu yidhi heshiiskan dawada ethoopia kula jidaan maxaa idiin geeya simbaly waxay dhaheen warshad kuma taalo halkan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu kasoo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaho la isu gudbiyo amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahida idinka kafaalayso baahidii weli way jidaa mid dhaqaale ayaa jida mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeedoo kalea jida oo amniga gudihiisa in la suga baan marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragtay inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ogow dadkaasna mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xiran tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan wa gartay anu taasaan qaba waa gartay cabdirashiid baan kusoo noqonaya cabdirashiid burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan ma kuu muuqataa in kala fogaansho weli weyn uu ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynaya oo ay doonayaan ay ku midoobaan oo dantooda ay dantooda ku jirto horta macnaha dowladda soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran especially midda federaalka waa dowlad aada u tabar daran maamul goboleedyaduna ayadii waa kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas labaatanka kun oo ciidanka ajnabiga ay joogaan madaxdii la waardiyanayo ataani waardiyanayso ilaa macnaha labadii kun iyo lixdii hadda dhowr iyo toban sano la waardiyanayo waa dowladdaas haddii museveni uu beri intuu maaragtay ismadax maro uu yirahdo ciidankay waa la baxayaa kaftay maaragtay kaftay maaragtay ay ka dhaci karto oo sida maaragtay xalana iyo diyaaradaha lagu kala carcararayo horta dalkaas u tabardaran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo dadkaas marka tobankii sano lasoo dhaafay oo dowladda carto cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan siyaasad waxaa lagu soo wadin wax isku araruurina maamul goboleedyo aan labadii gobol oo wada haysan baa la dhahayay maamul goboleed baa tihiin niman maaragtay gubernatoriyaal in loogu magacaabo la rabay baa waxaa leeyihiin waxaa la dhahaya madaxweyneyaal baa tihiin kahor kuwa warroodho ahaa waa xildhibaano iyo wasiiro la siiyey dowladda imbagaati kuwa roodhiska wasiirada iyo xildhibaanada qaatay waxbaa la isku kakabahayay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dowladdan horta ko waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala midniidahayo oo kala kala kala kala biibahayo oo khafiifka ah oo dowlad kusheegga ah oo intaas soo kubinayay horta ko waxaa looga baahanya inay horta aysan uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan laga kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firing u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin ayadaa laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aruursato markii bulshada caalamka waxaa la isku dilahayay annagaa dowladdan gardaadinayna markii dowladdii hadda dowladda farmaajo ay imaanaysay ingiriiska iyo maaragtay turkiga iyo waa laisku wada maaragtay annagaa annagaa saaxiib gooniyo la-ah iyo annagaa carab la-ah iyo carabuhu xataa maaragtay madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeerayay iyo hadda amiir ba u yeerayay waxaas marka hada dowladda laga rabaa adduunkaas kala jeedjeedana inay isku wad wado shacabkan mid walba meeshiisa gaajadu ku hayso oo oo shabaabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiinna ayadaa laga rabaa horta inay dadkeeda haysato marka haddii walaalkaa kaa tago oo nin kaleo ay ay ay hadaa isa qaraabo ahayn uu kaa aado eedda waxbaa ku leedahay marka madaxweyne hadda anigu ahaan lahaa bilna garow aan fadhi lahaa bilna kismaayo bilna dulsamareed iyo cadaado iyo bilna baydhabo ayagaa laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan ayagaa laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay ay ay kalsoonadeeda haystaan taas horta waa waa midaas oo haddii waa yeelka unbaa markasta la fiirinaya meesha yaa waa yeelka ah baa leeyahay iyagu marka eedaas kama fakan karta haddii laga kala yaacyaaco midda labaadna hadda siciidan iyo kale safarkiisa imaaraadka kale anigu maba baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamaha meesha ay ku hayaan dekeday waxbaa jirjiray dhaqaala iyo xoolaha laga laga dhoofsadaa marka in la baasaysto ma qabo in la yimaado oo la wareysto waa loo baahan yahay haddaan marka xamar iyo inta kaleo adduunyada laga helayo iyo qatar iyo yurubka haddaan wax laga siinahayn ama maaragtay halkaan waa in halkaan loo soo jeediyo halkaan uu imaansado hadduusa imaansan inuu indhaha taagtaa oo ku khasbanaan doona carrada firfiidiya iyo kaleo geeda geeda carrada wax ka jiraan marka dadka talada hayana waa inay dadkooda aruursadaan marka waxaad leedahay haddii iyaga ay aruuri waayaan cid kaleo ururinaysa aadaya wa waa si fiican baan kuu fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinaya dinaari magaalada muqdisho aad joogtaa talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-addiina magaaladu ammaankeedu wuu soo xumaanayaa dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalka soomaaliya qayb buu ka yahay amni xumada magaalada muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasaddii aanay deganeyn dayacaad xagga amnigaa timid aragtidaa ma jirtaa magaalada aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan cabdirashiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaasoo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyaku ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaad muuqato in meel kasta oo ka mid ah dalka soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleymo saaro iskiis uu rabo oo heshiisi uu gelayo oo maamulkii federaalka aanu wax wara ka hayn waxaana arkaysaa taas inay wax u dhimayso xiriirka wada shaqaynta haddaan soo qaadano mudaqada dalal badan oo etoobiya ay hadda dhinaca naga saaran tahay waxaa ka jira maamul federaal haddana maamulkaas federaalka ma dhici karto maamulada ama zoniska zoonkaasi inuu intuu iska baxo ama imaanaadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadoo dhan inay tahay faragelinta ay wadamada carabta ku hayaan dalka soomaaliya aniga mas-uuliyadda iyagaan saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganayo mucaaradka laftooda waxa waye waxay u dhega nugul yihiin inay dhegeystaan wadamadaas shisheeyaha ee carabta hadii marka ay noqoto oo aan tahmaanagni uu maaragtay aqoonyahanka ay yidhaahdaan hadii isagii laga waayo waxaa la aadaa dalalkiis oo maxaan ku yidhaha carabta aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu dhib badan ama dhibaatada maanta siyaasiyiinta soomaalida haysato waa dowlad ordun ah oo hadda dhalatay waxaana dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay marka la fiiriyo ay isku da- isku dayday inay amniga wax ka qabto Waa ay gartay.
isku dayday in ay ciidan samayso ay isku dayday in ay maaragtay siyaasiyan meesha ay maanta caalamka ka taagneed ay kasoo kacdo oo dhinaca marka la fiiriyo xiriirada ay la samaysay IMF-ka ama World Bank waxaasoo dhan inay wax badan ka qabatay waa gartay laakiin markii la rabay in gacan ay siiyaan maamuladii gobolada gacan kama helayso waa kugu soo noqonaa Een, bura waad maqlaysaa Een, een, waxa jira waxaa la leeyahay eh, dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda markaad eh, la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn laad yihiin oo een, eh, guuldaradan idin kuga wacan oo ammaankii wax uga qaban laad yihiin qodobadii aad sheegteen inaad waddanka ku hogaaminaysaan maxaad u fulin laad yihiin marka la weydiiyo eh, waxyaabaha een, een, een, een, cudurdaarka ay ka dhigtaan waxaa ka mid a waxay leeyihiin een, siyaasiyiintii la doonayay muddada afarta sano ee aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa laguha nagu dhegay bilihii ugu horreeyeyba Een, aragtidaa ma qabta adiga dowladda dhexe anigu weli waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayre in badan inay isku dayeen in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gaabiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo kusoo ceshanaya wada hadal iyo wada tashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay qabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas sidii markii horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashan jireen banaanka inay weli ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyey dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid midda labaad een, waxaan ra- anigu dinaar waa ku khilaafsanahay een, eh, anigu waxaan macnaha waxa weeyaan haddaad aragtid raggeed maanta dowladda soomaaliya madaxda ka ah oo aan geeska kasoo bilaabo een, eh, madaxweyne axmed madoobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka een, eh, madaxweyne mu- een, eh, south west sidoo kaleeto eh, lafta garen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan een, eh, xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada soomaaliya xildhibaanimada shegada haya ilaa two thousand carta En, eh, madaxweyne saciid cabdullaahi deni wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intiba way ogyihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulayo waa adag tahay waa dadkii ugu haboonaa oo ay wada shaqeynaa madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay-ado badan kasoo shaqeeya marka haddii ma- dowladda dhexe ee maanta jida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayaan way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne saciid cabdullaahi deni anigu runtii lama joogin eh, shirarkiisa hoosena kama warqabo laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekedii boosaaso oo ahayd dekedan ma usoo jeedaan oo maalgeli maalgelintii iyo dhismihii aada ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yidhi imaada oo kaalaya gobolkii maalgashta saddex wa- waxaana kamid ahayd eh, ganacsatooyinku la shiray in diyaaradii fly dubai ay tiri waxaan bilaabaynaa fly dubai waxaasina waa development soomaaliyeed waa horumar Waa- waa soomaaliyeed gartay.
iyo horumar gobolka in la sharaystana ma ahan sidii haddii cabdi cabdirashiid hadaati uu yidhi in la sharaystana ma ahan Een, waxaynu nahay dal federaala madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado ee dalkan la maamuli lahaa mas-uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada soo maahan waxaa saaran mas-uuliyad equal ah waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan oo ka mid ah oo dowlad ajnabiga hor fadhiistaan in aysan ka shaqaynin dowladda dhexe ee soomaaliya inay dunto because qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof soomaaliya waa garta gabagabaan maraynaa een, barnaamijkeena een, waqtiga inta nooga hartaan ka faa'iidaysanayna dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya aan ku noqonno barnaamijkeenna mar kale cabdirashiid baan aadayaa muqdisho cabdirashiid waktigii doorashada ee labada kun iyo labaatanka loo ballamay waa soo dhowaanaya suurtagal ma tahay in wakhtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal nooceha ayay gelaysaa siyaasadda soomaaliya
waa mahadsan tahay anigu arrin doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraaso balaaran oo hal sano ku dhawaad wadnidan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii labada kun iyo labaatanka sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa afar hadda arrin oo la samayn karo waa noo muuqata marka darashadaasaan soo bandhigi doonaa rabadaanka insha allahu tacaala laakiin waxa waktiguna aada muciriir u yahay marka dowladdan waxay sharaf ku helaysaa magacana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka oo xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhex dhigto waxay soo soo diyaariyeen wixii ka dhima lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiye layahay shacabka la aado codhow inta hadday sameeyaan amniga muqdishona sugaan kiyaa karadana iska qabsigaan iyo waxaana magaalada laga yareeyo waxaan dhihi karaa waxay waxay sheegan karaan guul waxayna u noqon kartaa arrin ay ku kaambeyn hadday soo noqosho rabaan ay ku kaambeyn kareen karaan waa garta aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo waxa qorshihii loogu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto dowladdu ma awoodo in ay wax ka qabato ama ay ku fakerto doorasho iyo cod iyo qof mar haddii amnigii xasilintiisii ay meeshan marayso mar haddii aanan dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo isagaa waxaa laga rabaa in uu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelayn nasiib darrose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganayo ayaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay qaribaada ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dowladdan muddada laba san u hartay in maaragtay kadib amase degdeg sigi ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan aniga laakiin waxa ay muuqataas inay suurtagal ahayd waxaana iyadana ay mas-uuliyadeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya waxaa la qaadi doono dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana waxaa la qaadi doono maamul goboleedyada dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqaynin hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqaynin hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqaynin arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono maxay u dhici weyso gabagaba maraynaa su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa laakiin burhaan baan tegayaa burhaan adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda soomaaliya wanaagsanaa la hirgelin karo wakhtiga yara dhiman anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qof si kastaba ha adkaatee waktiga haray haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyad-samiya looga shaqeeyo oo sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay miiska lasoo saaro in wax badan ka qabsoomi karaan boqol kiiba boqol doorasho waa suurtagal degaamadiisa inaan laga wada qaban laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab soomaaliya haysataa waa ka yadhahay boqol kiiba toban degmooyinka soomaalidu intooda badan haba amni daraadeena waa xor marka doorashada inaan lagu xijeynin hundred percent dalkan markuu amni noqdo meelaha kale loo filay intii ay ka qabsoomi kardha aya ayay ka qabsoomaysaa waa gartay aqoon-yahan soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabuu maraya su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa min hal daqiiqa in adan siiyo maxaad kula talin laheedeen dowladda federaalka ah maxaad kula talin laheedeen maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dowladda labadaa tale aad bixinaysaa marka min hal daqiiqaan siinaya waxaan ku hormaraya cabdirashiid
waad mahadsan tahay anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkaan u aqaana ayaga hadda dowladda mucaaradka ugu weyn hortagan ayaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan labaatan sano hadda konta soddon sano ku dhawaad baan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan soomaalidu diintooda in laisku dhaqaano ma diidana baawarka in wax laga siiyana looma diidana amison iyo asaanibta inay baxaan lama diidana dowladda ma diidana kuwaasna ma diidana marka shabaabka horta inay shaydaanka iska naaraan oo miiska soo fadhiisaan aan kula talina dadka siyaasadda ku wada jira oo nina markaa miiska fadhiyo nina banaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dowladda isla yihiin kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay laswada bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan ama saa dambe ama saddex sano kadib ama toban sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay ay ay gudaha marka horta shadaanka in la iska naaro la ogaado inaan la isku ciiwoodin shacabka soomaaliyeedna waxaan kula talina inay indhahooda furtaan oo waxa saxdaa khaladka kala yaqaanaan oo caadifada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan guryahooda markay maamulahayaan ba caadifada kuma shaqeeyaan caqliga ku shaqeeyaan xisaabta ma khaldaan markii dadka siyaasadda ka buuxo oo boqolkiiba sagaashan dad danley u badan ay fiirinhayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifada u badan iska yareeyaan Wa- wa- dadkaas wa- badan kala siinaa saddex boqol oo- oo dalka ka kooban yahay waa gartay een, een, dinaari baan siinaya Ah, aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso eh, waxaan dowladda federaalka soomaaliya eh, aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba eh, dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantoodba iyadoo dhibaato kala kulmaysa haddana waxaan kula talinayaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobolada islamarkaasina ay albaabka laftooda u furto ee, qolyaha mucaaradka sheegana laakiin anigu uma arko inay mucaarad mucaaradka waxaa la yidhaahdaa waa qof diidan ee, qaabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmaysa ee nidaamka ay wax ku wado hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay dalka waxaa dan u ah in la koobay nabad la helo isaga laftiisa siyaasiga la helayo haddii aanu dalka nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin shirshadid doorasho oo wuxuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasan haddana dalka gudihiisa uu ugu qabto oo intaba ay ka tegay marka laga adkaado marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro ee uu hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayme waa in fursadaas la siiya oo mucaaradkii laftooda ay kala shaqeeyaan sidii asaasay u suurtageli lahayd waa gartay maamul goboleedyadana waxaan leeyahay dalka soomaaliya waxay dib ugu jirtaa in dowladda yar ee maanta jirto la wada dhisto oo qaran jiro oo soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay ee- ee iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaafiq ku ahayn oo ay u hogaansamaan nidaamka dowliga ee ee federaalka waa gartay burhaan burhaan adigana ma- een, daqiiqadaada Een, aniga waxaan eh, ku talinayaa een, midda ugu horeysa horta waa qabaayada mucaaradka ugu daran ee soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka ee shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ah kusoo jooshiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo een, talada ugu weyn waxay ka go-daa dowladda dhexe mas-uuliyadda ugu sarreysa heer qaran waxa haya dowladda dhexe dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay laba sano waa wakti aada u tiro badan caalamka maandeedyada la wada haysto o dhan waa afar sano kuwa ugu badan baa shan sano haysta halkii halkii keeran laba wakti badan baa idin dhiman een, talada dejiya u tala dal- u tala een, eh, macnaha talada u dad u dadbadsada een, eh, ragga ay wa- ay wax idinla wadaagaan isugu yaara amniga wixii looga heshiiyo si wada wadar ah oo wada jira ha loo fuliyo een, ehm, muxuu ahaa wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo laysma xamanayo laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Een, waa idinkaga mahad celinaynaa een, ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka aad baa umahadsan.
adiga mudan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waxaa barnaamijka ka qayb gelayey cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qayb gelayey burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaal xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo